الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay arrimihii ku saabsanaa xaaladda guurka iyo wakhtiyaalka laysguursado waxa laysaga baahan yahay waxaa noo soo dambeeyey arrimihii ku saabsanaa inuu ninku sawjadiisa mulaacabo iyo cayaar la sameeyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay in la doonayo haweentiisu markay ninka xayd qabto inuu wax walba ku sameeyo oo horay ugu bannaanaa ilaa janaaca maahane cayaartii iyo wanaaggii baana ka mid ah mudaacabada ayaa loo baahan yahay xataa marka la mayranayo waxaan soo qaadanay xadiid ay caaisha leedahay aniga iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam hal weel ayaan dhexda inta dhiganno ka mayranaynay takhtalifu aydiina calayhi bay tihi gacanaheenna ayaa isku dib dhaafayey rasuulku waa igala degdegayey sala allahu calayhi wasalam ilaa aan ku idhaahdo bay tihi daclii daclii iiday iiday waxaa markaa la sheegayaa labadooduba inay janaabo qabeen oy ka mayranayeen rasuulka iyo caaisho sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslimba uu ku sugan uu ku sugan yahay xadiidkaas wuxuu ka mid yahay adilada laga istinbaacday oo saxiixa ah haweenta haddii la taabto inaan weysaqaadku ku buraynin suminta la sumiyaana inay la mid tahay dad fara badan ayaa jahliga iyo garasho la-aanta waxyaalo badan gaarsiiyey oo odhanaya a'imadii baa qabto haweenta haddii la taabto weysaqaadku waa buraya waxyaalo noocaasa muslimiintu waxay ku kulmeen nabiga sala allahu calayhi wasalam sunnadiisu hadday caddaato axad kale qowlkiis in la qaataa inaysan xalaal ahayn imaamu axmedna waatou yidhi xadiid rasuulku yidhi qofkii radiya fa huwa calaa shafaa halaka halaag ayuu qarka u saaran yahay a'imada loo taxasubayana hadallo fara badan ayaa laga hayaa oo ay dadka ku yidhaahdeen sunnada qabsada muslimiintu waxaa laga doonayaa inay nusuusta qaataan oysan madaahibta ku dheganaan waxaana laga soo naqliyey dadkii muslimiinta oo hormaray hadal macnihiisu yahay hadday a'immadu axaadiis badan oo yacni la ogaaday ay ogaan lahaayeen masaa'il badan oy ka jawaabeen waa ka laaban lahaayeen marka hadday wada mayrteen waxaa laga gartay ninkay haweentiisa inay is-eegi karaan rasuulka cawradiisa weli ma arkin ayay caa-isha tiri xadiidka odhanaya waxaa ku jira ninka daaba oo wadaaca oo wax ka jira la arkin xadiidka odhanaya ninku hadduu sawjadiisa jamaacayo farjiga eega indhala-aan baa laga helina waa mawduuc sida abuxaatim uraaji iyo ibnu xayaan iyo ibnu jawsi ay caddeeyeen marka rabbi ha laga boqo subxaanahu wa tacaala xaqana ha la ilaaliyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo macnaa mudaacaba la samaynaya caaisho arrin ah caaisha waxay tidhi kuntu ashrabu wa ana xaa'id min inaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaan ahay mid sharaab cabta anigoo xaa-idda ah weel ou nabigu wax ku cabaya ayaan ka cabay sala allahu calayhi wasalam fa yadacu faahu calaa mawdici fiya markaan cabo isagaan u dhiibayey meeshaan afka saaroon anigu ka cabay ayuu ka cabaya bay tihi caaisha radia allahu canha yani haweenta hadday xaa-iddo tahay in candhuufteeda iyo jirkeedu ay nadiif yihiin baa laga garanayaa dhiiggaas mahalkuu ka soconayo iyo meeshuu gaaro maahane markaanu afkayga meeshaan ka qaadayo inta ka qaado fayashrabu kacabaya bay tihi wa atacaraqu alcarqa wa ana xaa'id uma unaawiluhu nabiyu sala allahu calayhi wasalam fayadacu faahu calaa mawdici fiya waxay tihi anoo xaa'idda ah ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam inta laf cuno ayaan u dhiibayey meeshaan ka goosta ayuu isna ka goosanayay sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa muslim baa qoray taasu waa maxaba waa mudaacaba oo ninku haweentiisa jecel yahay la cayaarayo wanaag iyo khayr inuu ka dhexeeyana oo muujinayo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi xadkiin hadduu cunto cuno yousan gacanta masixin xataa yalcaqahaa ow yulciqahaa ilaa uu ka leefayo amau qof kale ka leefsiinayo ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam marka dadka la leefsiinayo waayo sawjka iyo sawjadiisa ayaa kala leefi karaya shakina kuma jiro sawjada oo ninkeeda farihiisa leeftaa inay mudaacaba iyo cayaar iyo wanaag ay tahay anuu isagu ka leefo taas ayaa la doonayaa waxaa la doonayaa in la cayaaro oo ay cayaaraan labada qofood ilaa qofba qofka kale kuyo ugu yeedho rasuulka sala allahu caleyh wasalam caaisha magaceeda isagoo la cayaarayo way leeyihi tarkiin waxau odhanaya yaa caa'ish ayuu odhanaya caaishoy yaa caa'ish kana waa jibriil oo ku soo salaamaya caaisha waxay tihi wa calayhi asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa nabigo waad arkaysaa waxaanan arkaynin saas oo kale hadal macnihiisu yihin bay ku tiri sida saxiixaynka ku sugan marka magaceedii ayuu tafkiin tarkiin ku sameeyey sala allahu caleyh wasalam waxaa sha'niga cayaaridda sare ayaa loo qaaday ilaa uu rasuulku yidhi sala allahu caleyh wasalam kullu shayin laysa min dikri illaahi lahwun wa lacib ilaa an yakuuna arbaca shay walboon dikriga alla kamidayn waa lahw iyo lacib ilaa afar arrimood midkood inuu yaha maahane kan koowaad waxa weeye mulaacabatu rajul imra'ata ninkoo haweentiisa la cayaaraya wa ta'diibu rajuli farasa ninkoo faraskiisa jarabaraya oo baranaya habka fardaha loo wada loogu dagaalamo wa mashyu rajuli bayna qaradayn axadka oo sida wax loo siisha baranayo shabax ku soc shabaxsamaya iyo wa tacliimu rajuli asabaaxa nin axadka oo dabaal baranaya dabaasha la dabaalanayo nasaa-i baa sanad wanaagsan ku soo saaray marka waxaa ka mid a waxyaalihii yacni cayaarnimadooda la ogolaaday ninka oo sawjadiisa la cayaaraya marka hadafka meeshaa ku jira hadaf weyn weeye muslimiinta waxaa laga doonayaa inay ku dadaalaan wanaagga oo nimanka muslimiinta ay sawjaadkooda la cayaaraan oo ay farax geliyaan cayaarta laguu sheegayaa waa wax sharcigu ogol yahay ee baararka inta la tegtid ayadoo qaawa nimanka hortooda ku susumin oo halkaa kula soo qaday laguma dhihin ee waxa diinta islaamka ogoshay ilaaliya oo muwaafaqada iyo khayraadka ku dadaala oo mashaakilada maanta jira ha la xaliyo diinta ha lagu socdo dadka muslimiinta taas ayaa laga doonayaa adduun iyo aakhiraba hadday wanaag doonayaan ragga iyo dumarka muslimiinta ah waa inay wanaag ku wada noolaadaan oo maxabo iyo cayaar iyo wanaag oo ka dhexeeyo suminta ninkuu haweentiisa sumiyo waysaqaadka ma buriso caaisha waxay tihi ana nabiya sala allahu calayh wasalam qabala bacda nisaa'ihi uma kharaja ila almusallaa walam yatawada rasuulku haweentii haweenkiisa qaarkood ayuu sumiyey makaanka lagu dukanaya ayuu u baxo salaadow aaday mana weyse qaadanin imaamu axmed iyo sunanka ayaa qoray xadiidka duruqdiisa marka la jamciyo waa xasan haweenkiisa ayuu sumiyey salaada ayuu aaday mana weyse qaadanin sumintu weysaqaadka ma buriso waana la suminayaa markaad ka tegaysid iyo markaad u imaanaysid labadaba sharciga islaamkana wuxuu noo caddaynayaa inaan dhibaato ku sugnayn rasuulku haweenkiisa ayuu sumi jira isagoo sooman sala allahu calayh wasalam waatuu cani caaishati umu salama kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yuqabilu wahuwa saa'im wa yubaashiru wahuwa saa'im haweenkiisau suminaya isagoo sooman jirkooda ayuu la baashiraya isagoo sooman munaasabada qiblada oo laguu sheegayaa waxa weeyaan marka la sooman yahay ninku hadduu naftiisa aanayo oo aan soomka jamaacuusan ka baqanayn suminta soonku ku buri maayo sidaa oo kale weysaqaadkuna ku buri maayo waxaa la doonayaa arrinkaa in lagu socdo oo rasuulka sala allahu calayh wasalam haweenkiisa waa suminaya waqti walbo u yimaadaba ninbaa haweentiisa sumiya isagoo sooman markuu aadii u yaabay ayuu soo diray sawjadiisa umusalamay u timid markaabay weydiiyey rasuulku waa sumiya isagoo sooman bay tiri haweentii ninkeeday u laabato waa u sheegtay sharbuu sii siyaasadoo rasuulka lamid maayo ilaahay waxuu doono u xalila buuyi rasuulka markii arrinkii loo sheegay aad ba u carooda anaa idinkugu cabsi badan idinkugula taqwo badan buuyi dumarkaygana waa sumiya anoo sooman ee naftiinna ilaaliyoo xaqa ku socdo diinta yaan lagu xadgudbin sidaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam rabbi ha laga boqo xaqa ha la ilaaliyo ninku hadduu maalin ramadaana haweentiisa jamaacana dembi weyn weeye sida axaadiida saxiixa caddaynayso ninka muslimkaa waxaa laga doonayaa sawjadiisa inuu u raaxeeyo ee uu ka ogolaado waxyaalaha aan diinta islaamku diidaynin waatuu caaisho nabigu ka ogolaaday sala allahu calayh wasalam nimankii taatiigga dagaalka baranaya inay fiirsato intay ka fiirsanaysana nabiga gadaalkiisa ay ku aadaneed oo ag taagnaa marka ninka ma bannaano inuu haweentiisa ku adeeco wax alla ka xarimay laakiin waxyaalahaan alla xarimin oo la samayn karayo ayadana farxaddu ugu jirto ninkana u fudud inuu ku ad ka yeelo ayaa la doonayaa laakiin uusan arrinta ka dhigin macnaha naaga waxii diraysaa ilaa sawjadiisii weeyo noloshay wadaagaana wanaag baa ka dhaxeeya rabbi ha laga cabsado xaqa ha la ilaaliyo dad wanaag ku wada nool ha la noqdo farxada sawaadka iyo weliimadiisa welimada in la sameeyaa waajib weeye sida nusuusta laga garanayo burayda ibnu xuseyn waxau yihi cali markuu faagno soo doonay rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yihi inahu laabudda lilcuruus waxaa lagama maarmaana cursi in la sameeyo macnaha lilcuruusi inahu laabudda lilcursi min welima wey cursiga waxaa lagama maarmaana welimo in loo sameeyo wa fii riwaayati lilcuruusi min welima curuuska in welimo la dhigo waa lagama maarmaan marka ama mahartu dhaxaya ama gabadha la guri geynaya ayuu yihi sala allahu calayh wasalam imaamu axmed iyo keyrkii baa sanad saxiixa ku soo saaray rasuulka sala allahu calayh wasalam cabdiraxmaan bin cawf ayuu ku arkay diibka raadkiisa yacni diib curaysaadka wuxuu ku yidhi maa haada ya cabdiraxmaan waxau yihi rasuulka allow tasawajtu imra'atan calaa wasni nawaatin min dahab haween baan guursaday wasni nawaad qadarkii oo dahaba ayaana mahar uga dhigay waa afar dirham iyo wax lamid ah rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam baaraka allaahu lak awlin walow bisaab allaha kuu barakeeye welimo samay riba ha noqoto weliimadaasiyo xadiidkaana jamaacada ayaa soo saartay waa sunanka iyo saxiixaynka intaba marka welimadii inay lagama maarmaantaa laga garanaya waxa la qalayo iyo waxa la baabi'inayo shardi maahan haddii xoogaa yar oo timida laysu keenayo biyo yar oo lagu cabo waa bis way dhammaatay welimada waxaa la doonayaa in la sameeyo wax oon lagu muujiyo guurka inanta oo shukri alla xagtii yani alla xaggiisa looga dhigayo subxaanahu watacaala nicmadaas ayada ah muslimiintana waa laga doonayaa in laga tagana ma aha welimada in la ajiibo haddii laysugu yeero waa waajib oo alla waxau yidhi walaakin idaa duciitum fadkhuluu wa idaa dacimtum fantashiruu nabiga marka guryihiisa laydinkaga yeero gala laakiin markaad waxuntaan ka gadooma oo ka baxa waxaana laga canaanayay gurgii nabigay ku sheekaysana nabiga xoogaa arrintaasu dhintay rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fuku lcaani wa ajiibu daaci wacuudu lmariid axadka la qafaasay fakiya oo sii deeya axadka idin yeero muslimka ajiiba mariidkana booqda ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka bukhaari baa soo saaray axadkiin haddii dacaam loogu yeeray ha ajiibow nabigu yidhi hadduu afurayay ha cuno hadduu soomayana ha u soo duceeyo dadka xadiid macnaha tusiye ayaa muslim iyo axmed soo saaray rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu dhisay safiya bintu cuyey xays ayuu sameeyey oo lagu shubay masale dhexeed waa timir iyo caana qalala iyo suuq laysku daray rasuulka sala allahu calayh wasalam wixii reedihiisa jooga u soo yeeray oo dadkaa la soo ogeysiiyey fa kaana tilka walimatu rasuulillahi sala lla alay slam calaa safiya waa welimadii nabiga ee uu safiye u samaynayey rasuulkii alle timir iyo wax yar oo laysku daray xadiid macnaha tusiyo dheer ayaa bukhaari iyo muslim qorayaan marka welimada laguu sheegaya shardi ma ahan in meel walba xoola laga keeno ee waxaa loo baahanyay oo shardigaa waxa weeyaan in welimo la sameeyo cunto xalaala lagu sameeyo oo wixii la heli karoo lagu israafin ah israafku xaaraam weeyaan xaaraam weeye wacidda in lagu khasisto weliimada yani dadka dhaqaalaha leh oo rasuulku wuxuu ku yidhi xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan sharu dacaami dacaamu lweliima yudcaa ilayha alagniyaa wayumnacaha alfuqaraa cunto dacaam waxaa ugu sharbare ugu shar badan dacaamka weliimada oo dadka calooloweynta loogu yeeray yoon baahidu haynin dadka fuqarada oo dhibaataysanna loo diidayo sidaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaa la doonayaa marka muslimiinta in loo yeero kuwooda fuqarada iyo kuwooda kale intaba oo aan lagu khasisin dadka yani xoolaha leh waxaana la doonayaa wa cidda weliimadu inay gooni ku noqoto dadka subaxada ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tusaaxib ilaa mu'mina walaa ya'kul dacaamaka ilaa saqiyin hala saaciibin qof aan mu'min ahayn cuntadana yowsan kaacunin qof aan taqi ahayn abu daawuud tirmidi iyo xaakim iyo soo saaray iyo imaamu axmed sanadkiisa waa saxiix cuntada yowsan kaacunin qof aan taqi ahayn dacaamulweliima iyo wixii lamida ayaa loola jeedaa laakiin dacaamulxaaja u qofku u baahan yao dhibaatadu haysato oo naftiisa la badbaadinayaa gaar weeye rabbi ha laga cabsado welimada dad khayr leh loogu yeero aqniyadan ayaan gooni looga dhigin xoolahan ayaan lagu israafin dadka aqniyada oo xoolaha leh waa inay la mushaarakoodaan qofka faqiirka oo guursanaya weliimada la bixiyaan waxaa qisa ku soo aroortay anas inuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam markuu safiye guursaday yacni umu salayn baa u diyaariyeen wixii nabiga curuska loogu samayn lahaa ayadaa wax la gabatay oo nabiga wax la hagaajiday sala allahu calayh wasalam xadiid dheer baa qisadaa ku soo arooray waxaana cali binu abi daalibna nabiga sala allahu calayh wasalam ayaa weliimada wax ka hagaajiyey marka qofku haddaw wax xooluu ku yaryihiin dadka walaalihiisa ee ka yara roon ama gabadhu reerkay ka dhalata ha noqoto ama dadka kale ha noqotee waa inay saacidaan saasaana layska ogyahay waxaa la doonayaa inaan la xaadiin weliima macsiya ay ku jirto meel macsiyo lagu samaynayo waa inaan laga qaybgelin marnaba muslimiintana waxay samayn jireen waktigii hore meelaha macsiyadana ma tegi jirin qofka walaalkooda guursaday haddausan dhaqaala haysanna nin walba waxyaala inta hore usoo qaado u keeni jiro ugu tadawuci jiray rasuulka sala allahu calayh wasalam cunto ayaa loo sanceeyey markaas ayaa loo yeehay caaisha radiallahu canha gurgeeda ayayna ugu yeerta ayadaa u sameeyaba markaasuu gurga ku arkay tasaawiir waa uu ka laabtay caaisha aad bay u yaabtoo nabigu safar buu ka yimi arrinka ayuu u sheego waa laga gooyey meeshii rasuulka sala allahu calayh wasalam guryaha tasaawiirtu taal in la galo wou diiday asagaa diiday waata curuus loogu yeeray saalimkiisa ninka abu ayuub alasaari la yidhaah markuu soo gelay rabo wuxuu ku arkay sujaayado iyo wax lagu ququxiyo gurgii war cabdullahi ow jidaarada askura miyaana la ku yidhi war dumar baa naga qaalib noqda buu yidhi nin dumar ka qaalib noqdaanba adiga inay kaa qaalib noqonayaan u malaymeyn cuntadiinana cuni maa gurgiinana geli maa wou iska baxay waana isaga tegey waana xadiis yani xasan ah oo dabaraana iyo kayrki ay qoreen marka meesha haddii macsiyo lagu haya maya taswiir haddii la keenayana dadka waxaa ugu khayr badan dadka musawirka axad kastoo wax masawiro wuxuu masawiro nafgeli baa laleeyahay ragga iyo dumarku markay isdhex yaacayaan kadaalika meesha munkar aadan reebi karin haddii lagu hayo ma banaana inaad xaadirtee haysku tegi munkarka haddaad reebi kartid gacan ku suuli ama carabka ka hadal hadday inta arrintu yani ay dhaafto isaga dhaqaaq meesha taasaa lagaa doonaya laakiin maaha inaad ka qaybgeshid meelaha balaayada lagu hayo xoolihii baa lagu israafaya raggi iyo dumarkiibaa isdhex boodaya dumarkiibaa gaawan waa la wada saxbinayaa musawir baa dadka lala dhacayaa balaayo iyo cajireysif iyo wax daran baa la duubayaa arrimahaas in laga qayb galo lama ogole rabbigiin ka cabsado diintan alla ilaaliya guryaha jidaaradooda in lagu dhajiyo qadiifadana waa caada sayi-a oo maanta ku faaftay bilaadda islaamiga lagu sheegayo islaami laguma sheegi karee dadka islaamka u nisbo sheegtaa waana arrin xadgudub ah oo aan la ogolayn mamnuucana sharciga ku ah taswiirta guryaha lagu dhadhajinayana xaaraan weeye ama xayawaan ha noqoto ama dad ha noqoto ama mujasama ha noqoto ama kayru mujasama ha noqoto qaarka hore ha noqoto ama yay noqonin lama ogole ha la joojiyo allaha laga boqo taas ayaa la doonaya axadka weliimada xaadiray waa inuu u duceeyo caruuska oo ku yidhaha baaraka allaahu lak wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr abu daawuud iyo tirmidi baa sanad saxiixa ku qoray marka cuntada la cunana waa inuu ugu duceeyo u yidhaah allahuma kfir lahum waarxamhum wa baarik lahum fiima rasaqhum fiimaa rasaqtahum muslim iyo abu daawuud iyo keyrkii baa qoray allah ayou u naxariiso u barakay waxooda u dembi dhaaf waxaad kala odhanaysaa allahuma adcim man adcamanii wasqi man saqaanii waa xadiis saxiixa sagana waxaad kala odhanaysaa akala dacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika wa afdara cindakum asaa'imuun markaad cuntada cunti saddexdaa ducaad ugu ducaynaysaa curuuska markaad u xaadirtidna baaraka allahu laka wa baaraka calayka wa jamaca baynakumaa fii khayr ayaa la odhanaya in la yidhaahdo rafaa iyo baniin tehniyad raynrayn iyo ilmo in loogu duceeyo mamnuuc weeye xasan ibnu ninka cuqayl ibnu abi daalib nin kale ayaa guursaday dad baa u soo galay markaasay ku yidhahdeen birafa waalbaniin waxau idhi laa tafcalu arrinkaa ha samaynina maxaa yeele fa ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nahaa can daalik rasuulka alla arrinkaa wou reebay ee yaan la samaynin mana banaana in muslimiintu tahmiyadda gaalada isticmaalaan in maqashi imadadaaya iyo wax daran ay isu soo dalbaan ha layska ilaaliyo dadka ha loogu duceeyo wanaaggaa markaad cuntada cuntinna ugu ducay ducooyinkaas waa mamnuuc in wax lagu cuno wax lagu cabo dahab iyo fiddo weelasheeda rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi laa tashrabu alxariira wala diibaad walaa tashrabu fii aaniyati dahab walfida walaa taakulu fii sixaafiha war xariir iyo diibaadka xiranina war nooc xariirta ka mida diibaadkuy dahab iyo fidada weelashooda waxa ku cabinina xeerooyinkoodana waxa ku cuninina xaaraan weeye meel curuusa oo waxaa lagu haya inaad ka qayb geshid amaad adigu wax ku cuntid xadiidka bukhaari iyo muslim baa qoray muslimiintow rabbigiin ka cabsadoo xaqa ilaaliyo diintu say tahay ugu sacda oo yaa sharciga lagu cayaarin waxaa la doonayaa dumarka in loo dhimriyo oo macaamil hagaagsan lagula mucaamaloodo rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli waxaa idinkugu khayr badan kan ahalkiisa idinkugu dhowri oo idinkugu khayr badan aniguna ninka xagga ahalkiisa idinkugu khayr badan oo idinkugu ilaali og oo idinkugu daryaday og oo idinkugu wanaag badan ayaan ahaa uu yidhi sala allahu calayh wasalam gabanaaibaa sanad saxiixa ku soo saaray rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa wa khiyaaruhum khiyaaruhum linisaa'ihim mu'miniinta waxaa ugu kaamilnimo badan xagga iimaanka qofka ugu dabciga fiican waxaa ugu khiyaarsan axadka ugu khiyaarsan xagga dumarkiisa oo haweenkiisa ugu dhowri og oo ugu dhaga fudud oo wax ka maqli og oo ugu wanaajin badan oo ugu ilaalin badan rabbigiin ka cabsadoo diintan alle say tahay oo ilaaliya oo dumarkiina wanaajiya oo daryadeeya oo ha ku cayaarinina oo mucaamil wanaagsan kula mucaamalada nimankow xadiidkaa tirmidi baa soo saaray sanadkiisa waa xasan in wax lagu cayaaro sharciga lagu tuntunta lama ogola caaishaa layidhi rasuulka ka warra markuu gurgiisa joogo sala allahu calayh wasalam waxay tidhi kaana yakuunu fii mihnati ahli ahalkiisa mid u shaqeeya ayuu ahaa sala allahu calayh wasalam fa idaa xadarat isalaatu xadara ilaqaraja ila salaat salaada marka waktigeeda la gaaray soo xaadirtana salaada u bixi jiray gurga markuu joogaan ahalkiisa u shaqayn jiray sala allahu calayh wasalam bukhaari iyo tirmidi baa soo saaray marka wanaag ha lagula mucaamaloodo dumarka hana loo jiracsanaado ha la wanaajiyo allaha laga bogo sidee u ula mucaamaloonaya ninku sawje uusan jeclayn alla wuxuu yidhi fa in adacnakum falaa tabquu calayna sabiila hadday haweenku idin addeecaan oy wax walbood uga xaq aad ku leediin idinku addeecaan bishooda ha dalbinina dariiq aad ku xujaysataan oo ha dhininina sawjada adigu ma jeclin laakiin iyada si kastay u dadaalaysaa wanaag bay samaynaysaa khayrkii bay ku socotaa ha ku xadgudbin luuqluuq iyo qaladaad ha u raaraadini oo rabbigaa ka bag subxaana wa tacaala waayo allah wuxuu yihi faina allafa ina allaha kaana calaykum raqiiba allah wuxuu ahaaday dushiina mid ilaalinaya waxaad ku samaydaan rabbi waa arkaya shay aad kaanaysaan baana jira oo khayr idiin ah haweenta inaad kaanayso khayr kuugu jiraan laga yaaba marka bacdama ay diintu ku dhaqayso gurgii wanaajinayso adigaba aad yani haweentii aad uma jeclid waa inaad rabbigaa ka cabsato oodan ku xadgudbin waxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam laa yafrag mu'minun mu'mina in kariha minhaa khuluqan radiya minhaa khuluqan aakhar ninka mu'minkaa gabar mu'minada yousan u caroonin akhlaaqdeeda wax ka mid a hadduu kahdo qayb kale ayuu raalli ka noqonaya buu yidhi sala allahu calayh wasalam muslim iyo keyrkii baa soo saaray marka mu'minku yousan mu'minadda u caroonin waa xadiid haama oo weyn oo lagu leeyahay ilaali oo rabbigaa ka baq sawjadaada anaaniyada faraha badan iyo dhibka faraha badan iyo qaladaad oo loo doondoonayo oo xiblo maxaad maanibla u samayday hala iska ilaaliyo oo rabbiga laga baqo subxaanau wa tacaala oo ninku sawjadiisa isagii haddou nacay oo usan rabin khayrka ha ku dadaalo wanaagga ha u degdego ilaah baa qalbigiisa wanaajinaye waana cuquubo xagga alla ka ahaatay in sawjaadka iyo adigu aad isku xumaataan oo dhib isku noqotaan sabar iyo dulqaad baa lagaa doonayaa istikfaar iyo tawbo iyo sabar haddaad kulmiyey saddex cibaadana weeyaan oo jannaad ku gelaysaa faa'iide iyo farajna ilaah baa kuu furaya dhibka ku taabtana waxaa allah in kaama faydi karaan haddii ilaah haweenta kugu sallido amay kugu xumaato waa inaad weligaa wanaajin iyo bal soo dhoweyn iyo dulqaadasho iyo khayraadka shaqayn aad ku dadaashaa markaad isbaarugu lahaydeen oo furrin dhici lahaa oo owlaaddaadu ay maacilaa oolaan lahayd waayo dhibaato badan bay leedahay oo furiin ku leeyahay rabbi ha laga bogo subxaanahu wa tacaala oo xagga ha la ilaaliyo rasuulka sala allahu calayh wasalam umu kalsuum waxay ka sheegtay inuu rugseeyey saddex arrimood keliya beenta marka xarbadda lagu jiro iyo marka laba qofood la heshiisiinayo iyo ninka iyo haweentiisa markay wada hadlayaan oo qofbood qofka kale oo kuley aad baan kuu jeclay wuxuu ka jecelyahaa jira laakiin waa ku masraxaynaya aad baan kuu jeclow leeyaha marka qadiyadda noocaasa waa la ogolyaha buu yihi sala allahu calayh wasalam sida xadiisa ayaa cadaynayo cumar ayaa nin ku yidhi innii la uxibu sawjatii anigu sawjadeeda ma jecli cumar wuxuu ugu jawaabay ina albeyta laa yubna cala alxub gurga jacayl laguma dhiso ayuu yidhi saas ayuu ugu jawaabay war gurga jacayl laguma dhiso ee mustaqbalka ilmahaaga iyo arrimahooda laga fekeraa qofkuna hadduu diin iyo wanaag leeyaho xaqa ku dhaqmayo in la wanaajiyaa la doonayaa arrinkaa in lagu socdaa la raba rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala oo xagga ha la ilaaliyo oo yaan diinta islaamka lagu tuntumanin ninka muslimkaa waxaa la doonayaa inuu haweentiisa u dulqaato rasuulka sala allahu calayh wasalam haweenkiisa warkay ku celi jireen way ka haajiri jireen waa ku qayli jireen waa u sabri jiray waa u dulqaadan jiray caradiisa u qarin jiray akhlaaqda u wanaaji jiray wax walbo wanaagsan buu la soo qaabili jiray sala allahu calayh wasalam sidaa la garanayo caaisha iyo nabiga hadal baa dhex mar ilaa abubakar oo xaakimu noqday oo abubakar caaisho dharbaaxay oo macnaa dhiigka keeni afkeeda rasuulkana sala allahu calayh wasalam oo isagu aada iyo aada ugu dulqaadanayo o dejinayo war waxaa la doonayaa in wanaaga laga shaqeeyo oo loo dulqaato dumarka markay dhibaatooyin xaggooda oo kaaga yimaado aadna ogaato inay bani aadam yihiin oysan malaa'ig ahayn haddana ay wallacayaan haddana xayd ay qabaan oo ka imaanayo intaasoo idin ay akhlaaqdooda iyo arrimahooda bedelayso rabbi subxaanahu watacaala dumarka wuxuu u sameeyey akhlaaq iyo arrin gaara oo ku saabsan ilmaha yani nuujintooda iyo xambaaritaankooda iyo maamulkooda waxyaalo waxaana jiraysan ayuu xamili karin oo ninka lagu wareejiyo mas-uul looga dhigo isagu inuu wax ku gaanayo la doonayo rabbi ha laga bogo subxaana wa tacaala haweenka in khayr loo dardaarmo iyo wanaag ayaa la doonayaa allah wuxuu qur-aanka ku yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf war dumarka wanaag kula mucaamalooda sidaas ayuu rabbi leeyahy oo wanaajiya oo weligiin ha dhiginina wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam istawsuu binnisaai khayra war dumarka wanaag u dardaarma war waaniya war u dulqaasa oo wanaajiya adinku fa ina almarata khuliqat min dalacin acwad haweenta waxaa laga abuuray ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam reer qalloocan xaggeed wa ina acwaja shayin maa fi dalaci aclaa shayka ugu qallooc badanna teerta sara dhexdeeda ayuu ahaaday waa feerta ugu sarrayda ayaa ugu qallaac badan fa in dahabta tuqiimuu katarta haddaad u tagto adoo toosinaya waad jebinaysaa haddaad ka aalasana ka aashana lam yajal cawad qallooxa ka suuli maydo haddaba fastawsuu binisaaqayda dumarka wanaag u dardaarma si kasta haddaad yeesho dabeeca dariiq mustaqiima oo keliya ma ku toosnaanayso marka haweenta dirac baa laga abuuray lan tastaqiima laka calaa dariiq hal dariiq oo istareed aada ugu saahay ayta jiri maydo waxaad sala ku aragtay maanta waa iska bedelaysaa wanaajiya u dulqaata xaqa u sheega u dardaarma oo rabbi uga cabsada ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam saxiixaynka ayaa xadiidkaa qoray waatuu rasuulka xadiid kale ku yidhi istaquu llaha fi nnisaa waray dumarka rabbi uga baqa subxaanahu watacaala alla uga baqa ilaalinta dumarka dumarka waxaad ku qaadateen ammaanaadka alle fardiyaalkooda waxaad ku calilateen kelimada alle yaan lagu xadgudbin yaan la xumaynin yaan la garaacin yaan la dhibin hadallada ay sheegaan ha loogu dulqaato oo ha laga waaniyo oo ha la wanaajiyo shaniga haweenta oo saro loo qaado oo laga bixiyo waxay yani ingiriisku ku sheegeen iyo nimankii faransahay oo dulliga ka shaqaynayay walahunna mitlu ladii calayhinna bilmacruufi walirijaali calayhinna darajo aleyhi waxaa dumarka u sugan waxa ayago dushooda lagu leeyahay waa ujeeda sawaala sare ugu qaaday rijaashiisa dheeraad bay ku leeyihiin inay dacada u siyaayaan wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam inama nisaau shaqaa'iqu rijaal war dumarku waa kuwa ragga laga dhambalay shaqaa'iqdii ragga weeyaan xadiidka axmed iyo abu daawud iyo tirmidi baa sanad saxiixa ku qoray idan gabdhaha sharaftooda iyo qiimahooda laguu sheegayaa cumar bin khadaab wuxuu yidhi jaahiliyadii dumarka waxba kuma aanan tiri jirin wax ay nala ahayeenna ma lahan ilaah ilaahay ku soo dejiyey waxuu ku soo dejiyey ee uu u qaybo waxuu u qaybay oo wanaag ah ilaah uu alla subxaanau watacaala darajadooda sara u qaado wanaag iyo wax walba isagu siiyey subxaana wa tacaala sidaas ayuu yidhi cumar bin khadaab waasoo yidhi haweentayda ayaan arrin isku qabanay ayay tiri waan kula yaabsanayna alkhadaabu in wax lagugu qabta ma rabtid inantaada adigu aad dhasho yani xabsaana rasuulka alle inta wax ku qabatay ka caraysida xabsaan way wada arrinkii baan weydiiyo waa jiraabay tiri saasay igu tiri war waa xadiid dheer oo bukhaari ku sugan marka macnahaas waxa weeyaan in la doonayo dumarka in loo dulqaato waktigii hore inay quraysu dulaysan jirtay oo qur-aanka ilaahay ou dulliga ka bixiyo islaamku shaniga dumarka sare u qaadaa laga garanaya taas ayaa laga qaadanaya rafaca alislaamu min sha'ni nisaa waxuu ka dhiga shaqaa'iq rijaal waxuu u yeela sharaf iyo wanaag waxuu ka dhiga mid qaali ah waxuu ka dhiga mid aan laga maarmaynin waxuu ka dhiga mid si walba loo wanaajinayo daacatu nisaai nadaama xadiidka ay ku yidhaahdeen dumarkoo la adeeca waa qoomama waa mawduuc waana been rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaa sugnaatay inay umu salama inta wax u ishaartay oo fuliyey oo dumarkiisu talooyin inta siiyey oo fuliyey dumarka in la adeeco waa laga goomameeya hadalka odhanayaana been weeye waayo waxa ula jeedaa weliga haween wax ka yeeli la tasho markay wax kuu sheegto waxay kuu sheegtay khilaafkooda ku dhaqaaq bay dadka gabalkuleeyihin wahaadaa kadbun wa iftara iyo cayaaro lagu cayaarayo islaamka waxaa la doonayaa inay diinta islaamka ku socdaan dumarka muslimaadka ah say diinta u aqbaleen waxaa laga garanayaa mubaayacadii uu rasuulku la galay oo ilaahay ku soo dejiyey aayadii dheerad yaa ayuha nabiy idaa ja'aka almu'minaatu yubaayicna calaa an laa yushrikna billahi shay-an walaa yasriqna walaa yasnina walaa yaqtulna awlaadahum ilaa aakhir aaya yacni sida yani inaysa alla u shariig yeelin xaqa inay ilaaliyaan oy ku socdaan waxaa rasuulka kula mubaayacoonay dheheen inaana zinaysan yacni inaan shirka aanala iman oo aanna zinaysan oo aanna laxayn oo aanna xadgudub samayn oo aanan maydka u barooran oo aanan tabarrug samayn oo aan diinta islaamka si walba u ilaalino hooyada waa madrasa ilmahay diyaarisaa gurigay hagaajidaa ninka ayay yacni u wanaajidaa meeshuu ku nasan lahaa muslimiinta ayay ayay yacni soo saartaa waayo jiilka dhan oo islaamka wax u qabanaya waa ilmaha guryaha ka soo baxa hooyadaana soo tarabiyayda hooyada marka in lagu cayaaro oo dumarka la liida ma aha ninka muslimka waxaa laga doonaya gabar ajnabi inuusan musaafaxayn waayo gacanta waxaa kaaga khayr ayaa kaaga khayr badan inaad gabar ajnabiya aad kas u taadato oo wax kugu xambaaray oo diintu kugu cudaysa aad ahaatay marka rabbi ha laga baqo xagga ha la ilaaliyo islaamku darajada iyo shababta u yeelo dumarka ha loo sugo sida islaamku leeyaha wanaagga ha loogu dardaarmana ha loogu dardaarmo oo xaq isagu yahay ha loo ilaaliyo dad muslimiina noqdo majaayaad iyo arrimo fara badan oo darajooyin ay dumarku leeyihiin iyo waxyaabo lagu dhaleecinayo qaarkood markii laga helo dumarka jannada waxaa qur-aanku ku sheegay quruxsan iyo wanaag dumarku waxay leeyihiin qaarkood waxyaabo fara badan oo alla ku ammaanay gabdhaha saalixaadka khaasatan gabdhaha jannada alla wuxuu ku sheegay inay yihiin kawaacib adraaba xagga quruxda oo yihiin curuban adraaban kuwa niman isjeclaysiin badan oo aan ragga jannada ugu tegaya wax uga horreeyey oo insi iyo jinniga aysan jirin oo ay yihiin kuwa khayr badan xuurun maqsuuraad ah oo saro ku jirjira oo halkaa aan ka soo baxayn oo ishooda ku gaabiyay ninkaas aada iyo aad ayuu allah u amacay subxaana dumarka jannadu waxay ku hadlayaan kuwa la waariyaa nahay oo aan dhimanayn kuwa aamin aamina ayaa nahay oo aan dhibaata soo gaarin oo halkaa ku nag oo aan marnaba ka tegaynin sifaadka dumarka jannadana waxaa la garanayaa inay yihiin kuwa aada u cajiib badan ilaa shanshadooda dhuuxeeda ay bannaanku ka muuqanayso raggaa jannada joogana waxaa la siinayaa ninkiiba boqol nin xooggood xagga cunidda iyo cabidda xagga shahwada iyo jamaaca halkaas ayay jamaacooda iyo shahwadooda kala gudanayaan si alla raalli ka yahay masayr baan jirin dhibaataan jirin xumaan baan jirin axad is odhanaya wax yar oo dhiba ayaa ku haysta ayaan la arkin maxaa yeelay waxaa loogu talagalay meesha wanaag gabdhaha muslimaadka ah oo saalixaadka ah sifooyin wanaagsan buu alla ku sheegay waxau rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilqaybi bimaa xafida allah gabdhaha saalixaadkaa waa kuwa mudicaada oo rabbigooda adeecsan markaa ka gadaanla nimankooda adeecsan oo ilaaliya markay nimankoodu ka maqan yihiin naftooda iyo maalkooda wixii rabbi ilaaliya yidhi subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala waxau ku ammaanay dumarka muslimaadka ah aayadda ku jirta suuratu alcasaab muslimaadka mu'minaadka qaanitaadka saabiqaadka saabiraadka khaashicaadka mutasadiqaadka saa'imaadka kuwa xaafiyaadka oo farjigooda ilaaliya daakiraadka ayaa uga sheekay alleh toban sifo ayaa lagu sheegay oo ragga iyo dumarku ay wadaagaan oo gabdhahan wanaagsan oo khayr kale oo in la guursadoo lala noolaado astaagoo jannada gelaya ay ku sifoobayaan waxaa loo diyaariyey dembi dhaaf iyo ajri weyn oo caliim ah rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alaa uqbirukum bikhayri nisaa'ikum fi ljanna saw idiinma sheega haweenkiina kuwa ugu khayrka badan jannada dhexdeeda oo ugu wanaagsan oo jannada geli doona waxay dhaheen noo iska dhaaf inaadan noo sheegina noo sheeg yaa rasuul allah kulla waduudin waluud waa mid kastoo ninkeeda isjeclaysiiyo ilma dhasha ilma dhalintu shardi maana hadday ilma dhasho waa lagu sii jeclaanayaa ee waa midda ninkeeda isjeclaysiida idaa qadiba zawjaha ninkeeda hadduu caroodo waxay tidhaah inta gacanteeda ku dhajida yadiisa laa aktaxilu biqumas biqumas xataa tarda yacni hurdo weynda kuulan maayo oo ma seexanayo ilaa aada raalli noqonaysa ilaa aad walaalo iska kicafinayso ilaa aad wanaagga samaynayso saas ay leedahay ilaa ay ka raalli garanayso ilaa uu iska cafinayo bay maantana raalli garan waa xadiis saxiixa oo dabaraani ku sugan gabdhaha muslimaadka oo khayraadka ku dadaala nimanka idin qaba raalli gareeya allah idin qalbay ka cabsada suluugiinna wanaajiya oo diinta islaamka ilaaliya gabdhaha shaabaadka waxay ku fiican yihiin bau nabigu yihi sala alla alay slam waa hadal fiican yihiin riximkoodu waa wanaagsan yahay la kulankoodu waa fiican yahay waa dad wanaagga lagu tarabiyey karo laakiin qofka balaayada iyo waxa daran soo maray waa dhib badan yahay xadiis saxiix ayaa macno noocaasa tusiyey rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ninka mu'minkaa bacda taqwa allah waxuu faa'iidaysta waxa ugu khayr badan sawjata saalixa gabarh saalixa ah oo hadduu amro adeecaysa oo haddau eega farax gelinaysa oo haddau dhaarto dhaartiisa ku baarnaafanaysa oo markuu ka maqanyay nafteeda iyo maalkiisa wanaajinaysa sidaas xadiis saxiixa ayaa caddaynaysa marka uu amro waa adeecaysaa wax kastoo alla ka carraya weeyaan oo ay ku dhaqaaqi karto markuu eego waa kuwa farax gelinaysa waxaa loola jeedaa mar walba wuxuu raalli ka yahay ayuu ku arkaya oo alla raalli ka yahay markuu ku dhaarto yidha wallahi saas waa yeeli haddaan cari alla ku jirin dhaartiisa waa ku baarinaafanaysaa markuu ka maqan yahay naftiisa iyo nafteeda iyo maalkiisa waa ilaalinaysaa gabdhaha saalixaadka saasaa lagu yaqaan waxay ugu dulqaataa nimankooda fakriga wax walbay ku soo dhoweeyeen oo wanaaga wa rabbi ka cabsa oo khayraadka ku dadaala cabdullaahi bini mascuud baa la yidhi markuu qur-aanka aqriyo faaruqo waxau dhihi jiray war dadka dowladka kaalaya ma waxaad tidhaahdaan qof walbo dola waxaad tidhaha allahuma arsuqni imraa nimanka dowladka ilow gabarigu arsuq dheh markaan eega ifarax gelida oo markaan amray adeecda oo markaan ka maqnaada nafteyda nafteeda iyo maalkeeda ilaalisa maalkeyga ilaalisa yacni saasuu oran jiray dacada waa laydinka aqbala meesha qur-aanka lagu dhameeyey nin kastoo daalo kaale ku ducayso ilaahu gabadh hagaagsan oo diinta igu kaalmaysa oo ay farax gelisa oo wanaagga ilaalisa ilaahu si nin walbuu saas dhe ayuu ohan jiray cabdullahi bin mascuud nin cajiiba ayuu ahay radia allahu tacaala canhu gabadha yacni aan khayrka lahayn ee mar'ada ah sifaadka ay iska reebo qabiixada ah sawjada aan khayrka lahayn sawjada aan khayrka lahayn rasuulka sala allahu calayh wasalam waatuu khudbaciida ou xaadiray ee uu aada uga warramay arrinteeda markaasuu dumarka u tegey markuu khudbadii iyo ragga u dhameeyey waa waaniyey wuxuu yidhi tasadaqna fa ina agsara kunna xadabu jahannaba waray wax sadaqaysta inta idinkugu badan naarta jahannaba la yidhaha ayay xaal u tahay gabar sidatu nasaa fadhida dumarka bartankiisa oo sabcaha alkhadaynda forogadgar madow ayaa istaagto waxay tihi maxaa naarta nagu badiyey yaa rasuula allah lianna kunna tugfirna shakaata wiri sheegashada ayaad badisaan cashiirada ayaa ku ayaa ku kufreen ixsaanka la idiin galaad qaritaan sadaqaysta waxay sadaqaysteen dhegadhegahoodii iyo silsiladahoodi wax yeeli karaan xadiidka bukhaari baa qoray marka gabadha aan khayr kalayn waxaa lagu yaqaanaa lacnad afxumo iyo wax kastoo loo galo oo nicmaha inay qayday tiraa weliga khayr kuguma arabo midaan baraka lahayn baatan rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi liibaanta qofka waxaa ka mid a maratu saalixa gabar saalixaad in ilahay ku arso oo guursado yani maskan saalixa guri wanaag waasaca oo hagaagsan iyo yani daris wanaagsan iyo rukuub hagaagsan sida gaari oo ku socdoo kale qofka dhibaatadiisa waxaa ka mida daris xun iyo hawaan xun iyo rukuub xun waana gaalo la reexay oo kale iyo guri xiriiriya ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam ibnu xibbaan baa xadiidkaasana wanaagsan ku horay rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam laa yanduru illahu tabaaraka wa tacaala ila imra'atin laa tashkuru lisawjiha waya laa tastagni can ilaahay il naxariisla kuma eego haween aan ninkeeda uga sugrin oo aan uga mahad celin waxa uu u galay ayadoo haddana ka deertoonayn oo aan ka kaaftoonin waxaa la doonayaa wax kastoo gabadha ninkeeda u sameeyo inay uga mahad celiso wax walbay ayadu asaga u qabatana inuu uga mahad celiyo oo qofba qofka kala qadariyo oo yidhaahda saasanaad ii yeeshay khayr allaha ku siiyo masariirtiibaad ii gawashay mararkiibaad ii dhaqday allaha ku wanaajiyo ayada markuu wax u soo gabo wax u keena ama shaqalo qabtay oo yidhaah ay ku tiri allaha ku wanaajiyo waadii wanaajiyeey taasaa laga doonaa dadka islaamka ee waxaa lagu wada noolyo layscaayayo ee laleeya naadhaka naadhaqo qasab yeel oo saas laysula hadlaya ha layska dayo rabbi ha laga boqo subxaana wa tacaala xadiidka nasaa-i iyo bazaar ayaa ku soo saara sanad habboon rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam isnaani laa tujaawisu salaatuhuma ru'uusahuma saddex qofood salaadooda madaxa ma dhaarto cabdun abaqa min mawaaliih addoon ka dhuuntay sayidyaalkiisa iyo wa imra'atun casad sawjaha xataa darji iyo haweenay ninkeeda caasiday ilaa ay ka soo laabanaysa ixsaanka oy ninkeeda ka raalli garaynayso marka gabadha muslimadda ahay ninkaaga ha caasinin waxaan rabbi ka caroohayn oo kasta oo ay suuragaltay inaad ku tilaabsatay ninkaaga ku hadeex ninkaaga farax geli wax walboon alla caradiisa ku jiri ninkaaga ku farax geli hadal xunka dhowr ficil xunka dhowr xagga ilaali haddaad wanaajida janno allaad ku gelaysaa wax janno lagu galaana wax cayaara ma ahan ee rabbigaa ka cabso rasuulka sala allahu calayh wasalam muslimiinta wuxuu kala hadlay rag iyo dumarba inay rabbigooda ka cabsadaan oo iswanaajiyaan oy khayrka dhab u ilaaliyaan sawjada misaaliga ah oo qaymaha badan oo nadiifka ah oo ninkeeda khayr oo dhan sabab ugu noqota waa sawjada khadiija oo kale ah khadiija radia allahu canha rasuulka sala allahu calayh wasalam ayadoo iimaan iyo cunto u soo wada ayaa jibriil nabiga u yimid wuxuu ku yidhi hadday kuu timaado khadiija faqra calayha asalaam min rabbiha caza wajalla wa minii salaam alla ka gaarsii allaa soo salaamayey anigana salaam iga gaarsii wabashirhaa bibaytin fi ljannati min qasabin laa sakaba fiihi walaa nasab waxaana ugu bishaaraydaa guri jannada dhexdeeda ku yaallow jawhara oo aan kayro iyo dhib iyo mashaakil midna ahayn rabbi baana soo salaamayo salaam ka gaartay anigana igu salaam bal qaylaheeda u fiiriso sawjadaas waxay ku gaartay waa wanaag ay rasuulka alla adeecday wanaajiday xoog iyo xoola waxayla nabiga alla ku ditaacayay xadiidka muslim baa wariyey wax walba dhaqaalaheedii awoodeedii rasuulkay isla garab taagtay ilaa ay waanayso oy tida alla ku hoojin maayo qaraabadaad xariirisaa khayrkaad ku dadaashaa rabbi kuma layacayo dulqaado wanaagga ku dadaal haweenka waxaa ugu khayr badan saw rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam inanta ninkeeda istixlaysiinaysa oo ilaahay owlaad ka siiyo ninka oo wax xariirinaysa oo rabbigeed ka baqanaysa waxaana ugu shar badan kuwa mutarajilaadkaa mutakhayilaadkaa oo siinadooda muujinaya oo faajeertamaya oo munaafiqaadkaa jannada allana ma gelayaan buu yihi sala allahu calayh wasalam sida bayhaqa xadiis saxiixa ku qoray war gabar walboo muslimaday rabbigaa ka baq oo diinta islaamka ilaali oo khadiijo ku dayo iyo gabdhihii saalixaadkahay oo rabbigaa ka baq yacni sawdka miisaaliga rasuulka ayuu ahay sala allahu calay wasalam sidiisoo kale in la noqdo ayaa la doonaya oo lagu dayda nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulka sala allahu calayh wasalam waxuu ahaa mid aada u dulqaad badan mucaamalka dumar ka hagaajiya waatay caaisha tihi maa dirtu calaa axadin min nisaai nabiy sala allahu alay wasalam maa dirtu min khadiija wamaa ra'aytu qad axad haweenka nabiga kamida kama aanan masayrin intaan khadiijo kama sayray weligeyna ma arkin bay tihi laakiin rasuulka xuskeeda badi jiray waxaa dhici jirtay nabigu inuu mar riqalo ee hilbaheeda iska googoya saaxiibadii khadiijo uu u diro waa mucaamalka hagaagsan oo ninka uu haweentiisa kula noolyahay khadiijo saaxiibadeeda loo geeyey ayuu odhan jiray sala allahu calayh wasalam sida xadiis saxiixa ku sugan rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laaa waxaa ugu khayr badan reer banu israail dumarkooda maryama bintu cimraan ummadaana khadiija ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam aad iyo aad buu nabigu u wanaaji jiray dumarkiisa uguna dul qaadan jiray sawdka miisaaliga rasuulkau ku daydaa sawjada miisaaliga khadiijay ku dayataa saasa nala ka rabaa nin walboo muslimow dulqaadka iyo deganaanta iyo wanaajinta uga daya rasuulka gabar walboo muslimaday sawjo wanaagsan iyo daryadaynta wanaagsan iyo ninkaaga oo la wanaajiye khadiijo uga dayo oo rabbi ha laga boqo subxaanahu watacaala xaquna sida uu yahay ha loo ilaaliyo xuquuq iyo waajibaad ayaa la isku leeyahay xaqu zawja cala zawj sawjadu xaqa ay ninkeeda ku leedahay islaamku wuxuu siiyey mar-ada xuquuq kaamila awalu mara fi taariikh xuquuq ayuu siiyey aada iyo aad waa markii ugu horreeya islaamku bilowday waktiyaalkii hore haweenta waxay dhihi jireen waa mujaradu jismi oo ruux lahayn ama waa ruux loogu talagalay ninku inuu ku raaxaysto waxaana loo sameeya bay dhaheen in la cadaabo ninka waxa cadaabka geeyaana waa ayada nasriyadaas yuhuudda iyo masiixyada iyo wax daran baa qabi jiray islaamku arrinkaa waa diiday sharaf iyo qiimo ayaa gabadha loo sameeyey waxauna rabbi yidhi wacaashiruhunna bilmacruuf war gabdhaha wanaag kula mucaamalooda xaqaad adinku ku leedihiin mid lamida ayaa ayagoo u sugana wanaajiya war si walba gabdhaha ugu dulqaabto u wanaajiyo ha dhibinina oo diinta alla bara oo ha dilinina oo yacni aratir iyo nafaqa wax alla waxaad u samayn kartaan u sameeya way idinku leeyihiin rajul saxaabada ka mida rasuulka wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam sawjadu xaqa iyo xabka dushiisa ku leedahay maxaa ka mida oo ah waxuu yidhi an tudcimaha idaa dacamta waa inaad cunto siidid markaad wax cunaysid macnaha adiguna waa inaadan dhergana ayadna aysan baahnaan wa tagsuwa iyagtasaysa markaad labisanaydi waa inaad u labisataa waxaa laga hadlayaa saad cuntadaada iyo labiskaaga uga fakerayin kuwooda keedana uga faker walaa tadribi ilwajhi wax yarba allah ka dhiga wejiga wax uga dhifan walaa tuqabix lacnadaa kugu taalla iyo foolkaadaa madow iyo foolyeedkaano iyo wasaqyahay iyo ardaladee midna ha ku dhihin walaa taajir ila filbiid gurga meelaan hayna uga hajiri dhinacan gurga ka seexo marka xoogaa yar waxmaata ay yimaadeen ilaa laga heshiinayo imaam axmed iyo abu daawuud baa sanad wanaagsan oo xasana ku soo saaray rabbi ka baqda oo dumarkiina ha dilinina oo ha caayinina oo ha aflagaadaynina oo ha lacnadinina oo nafaqadooda iyo labiskooda ku dadaala dadka mufsidiinta oo cadaaladda sameeya oo naftooda cadaaladda ka sameeya oo waxay ayagu jecelyiin in loo sameeyo dadka xaqa kule u sameeya kuraas nuur ayay ku sugnaanayaan maalinta qayaamada rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kuwa cadaaladda samayna waa kuway alladiina yacdiluuna fii xukmi waahlihim waawilyo waa kuwa xukunkooda iyo ahalkooda iyo waxay tawaliyeen cadaaladda ku samaynaya cadaaladda iyo wanaagga ku dadaala war dadkiina wanaajiya war dumarka xuquuqdooda uguda oo naftooda iyo naftiina iyo naftooda naarta ka badbaadiya ku anfusakum ahliku naaran ba halkan kuu taalle rabbigiin ka cabsada subxaana wa tacaala oo xaqu sawiya u ilaaliya waa in saraaca lagu wada hadlaa saraacadana waxaa loo baahan yahay inay noqoto mid khayr leh saabit ibnu qaysaweyntiisii nabigay u timid waxay tii rasuulka allow saabit ku xeebayn maayo fii khuluqin walaa diin laakiin anaa kaanayo kufra islaamnimada dhexdeeda haba qalbiga oon ban xumaan ugu haya ma la noolaan karayo ee beertiisii mau celinaysaa buu yidhi lagaa furhaanuu jiri wuxuu rasuulku yidhi aqbil ilxaqiiqata wa dalliqhaa dalqa beertaada ka qaada iskana fur inantaas waa xadiis saxiixa inantii rafaaxatulqaaridiina waatay rasuulka ku tiri inay ninka hor u laabato weydiisatay oo rasuulkuna arrinkaa kala hadlay saraaxo markay ula hadashay asna saraaxa ula hadlay wuxuu ku yidhi inaad ka hor u laabato miyaad doonaysaa ilaa aad ka dambe malabkiisa ka dhadhamisid isaguna uu kaaga ka dhadhamiya maya sarxada waa loo wada hadlayaa laakiin runta in la sheego xagga la ilaaliyaa la doonaya oo alla laga boqo ninka muslimkaa waa inuu haweentiisa iimaan iyo cilmi iyo wanaag ku ilaaliyo waa inuu nafsadeeda sabab ugu noqdo inay naarta alle ka badbaaday xaqa ku sugnaato wa rabbigii ka cabsada oo xaqu sawiyay u ilaaliya oo diinta yaan la layicin oo kitaabka alle yaan lagu tumanin ee muslimiintow dadaalo daa'imkiina ka yaabo adinka idiin roon tahay waxaa la doonayaa ninka muslimkaa sawjadiisa inuu si walba u wanaajiyo si walba inuu u wanaajiyo ayaa la dooni waxaa la doonayaa inuu ku kalsoon yahay inuusan khayaanayn waxaa la doonayaa inuusan gacantiisa wax uga geysan inuusan qalbiga xumaan ugu qaadin inuusan jaahilnimo ku fiirsan waxaa la doonayaa inuu nafaqadeeda arratirkeeda cilmigeeda iimaankeeda wax walba oy u baahanta uu ka fekero ouna hagaajiyo in alla intuu daaqaleeyay wax uusan hagaajin karin oo qurunta iyo diinta ku saabsanna waa inuu la kaashadaa muslimiinta una ogolaada taasaa la doonaya sawdku sawjada xadka xaqa uu ku leeyahay xaq aada u fara badan buu ninka haweentiisa ku leeyahay xaqaasna waxaa kaaga filan oo keli ah xadiidkuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam low kuntu aamuran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha low aan ahaan lahayn mid amraya axad inuu waxaad kale u sujuudo haweenta ayaan amri lahay inay ninkeeda u sujuudda buu yidhi sala allahu calay wasalam qof haddaan ku dhihi lahay qof kale u sujuud haweentaan dhihi lahay ninkaaga u sujuud wax macquula hadday ahaan lahayd sujuud loo sujuuda alla kayrkii xadiidkaa tirmidi ayaa sanad saxiixa xasana kuga saaray yacnii in laga hadlo wax kaloo dhan intaasa kaaga filan maxaa yeelay waxaa lagugu yidhi heerkaasaa la gaarsiiyey hadday macquul noqon lahay baa lagu diri lahaa hadal ha ku diinin war ha ku qabanin ha dhibaataynin amarkiisa la-aansi meel ha u bixin wax walba uga dambay oon caro ah waa ku jirin weeye adiga waa kugu adkaata beerasada taasaa lagaa doonaya rasuulka sala allahu calay wasalam haween baa u timid waxay ku tiri yaa rasuul allah anaa waafidatu nisaa ilayk aniga haweenku wafdigay kuu soo dirsadeen baana haada aljihaadu katabahu allah calaa rijaal jihaadkan oo kana alla raggow ku faral yeelay haddii la asiibo ajri bay helayaan haddii la oo macnaha ay dhib soo gaarayaan oy soo noolaanaan macnaha aysan aysan dhimanin ajir bay helayaan ayagoo nool hadday soo laabtaan haddii la laayana kaanuu axyaaan cinda rabbihim yursaquun kuwa alla agtiisa ku nool oo laga arsuqayo shuhadaa ayay noqonayaan annagu macsharu nisa haddaan nahay saw uma suba taagi doona arrintaas maxaase noo sugan annagu waxaan ka shaqaynaa dumar ragga inaan nafaqayno nafaqadooda u hagaajino wanaajineen bacdamaa aan la shaqayn ayagoo soo wanaag gaari mayno rasuulku waxau yidhi sala allahu calayh wasalam abliqii man laqiitu min annisaa iga gaarsii qofkaad la kulantoo dumarka ka mida hadday haweenu ninkeeda addeecdo in adaacat ilmar'ati azawj hadday haweentu ninkeeda addeedo xaqiisa ictiraafto inay u dhikanto jihaad wa qaliilun minkuna man yafcaluhu ayna ku yartay dumarka qof sidaa samaynayo arrinkaa isaga iga gaarsiibayu dumarka xadiidka sixadiisa hadal baa ku jira laakiin adilada saxiixa ayaa macnahaa tusinaysa wax walboo wanaaga inay inantu ku gaarayso inay waajibka rabbi dul saara ay gudato ninkeedana ay wax walbo raalli ka yahay ku adeecaan cara alla ku jirin amaa qof bani aadana in lagu raalli garayaa ma banaana nin iyo kayrkii qofnaba wax ilaahay ka caronayo subxaana wa tacaala laga yeeli markaas waxaa la ka caronayo shaksi bani aadana oo lagu raalli garanaya ma lahan marka rabbi ha laga bogo oo naseexaxda nabiga ha la qaato oo diinta ha la ilaaliyo allaha wax amaal mariya ma dhimanayo axad walbaa waxuu maanta geystaa berri laga amaalmarinayaa beertaad maanta sabcataa berri aad guranaysaa wallahu subxaana wa tacaala laa yudiicu ajra man axsana camala allana ma layacayo dadka wanaagga sameeye wanaagga ay samaysteen qof walba wanaagga ku dadaal oo rabbiga ka baqo diinta islaamka ilaali axad walbuu xaqa ilaali nabiga sala allahu calayh wasalam sawje ayaa arrimihiisa arrin ugu timid arrin ay leedahay oo nin leh nin ma qabta haa bay ku tiri bal ninkaaga ka waran waxay tidhi kama aan gabla furo inaan wanaajinayo ilaa maa cajasta canhu waxaan ka cajisa mahan wax walba inaan ku wanaajinayo kama gabla furo waxaan kali waya mahan rasuulku waxau yihi sala allahu alay wasalam fandurii ayna anti minhu fa ina huwa jannatuki wa naaruk booska aad ka taagantahay ninkaa fiiri iyo waxaad qabanayso ku raalli garanayso ogow inuu jannadaada iyo naartaada yahay wanaajintiisa aad ku wanaajido wax walbo oo alla uusan ka caroonayn jannadaada weeye wax walbo asaga waxaad isaga ku samay oo dhibayana ogow waa naartaadi wax ilaahay diintiisa ay kuu dirto hadduu kugu dido gooni way taas laakiin iska ilaali ninkaaga oon adeecdaa ood waajibaadka alla gudabta waa jannadaada ninkaaga oon caasido ama waajibaadka allo layacdaana waa naartaada ee rabbi ka baq buu yidhi sala allahu calayh wasalam inanta muslimadda waa inaysan soon sunnaa soomin ninkeeda oo jooga ilaa ina u idma mahan laa yaxilu liimra'atin an tasuuma wa zawjaha shaahid ilaa biidni soonku hadduu yahay soon sunnaa weeye ma soomi karto hadduu ninkii jooga ilaa idankiisa waana gayra ramadaan waa gayra ramadaan ka waajibka axad looga heegaysanayaa ma jiro walaa ta'dan fii beytihi ilaa biidni gurgiisa inay qof u ogolaatana maaha haddowsan isagu raalli ka ahayn waxaa la doonayaa inay dumarka muslimaadka khayrka ku dadaalaan ninka in la adeecaa waajib weeye in la raalli garayaa waajib weeye arrimihiisa in laga shaqeeyaa waajib weeye soonkuna waa sunno sunno iyo waajibna si waajibkaa la fulinayaa marka rabbiha laga baqo subxaana wa tacaala inanta muslimadda waxaa laga cabsi gelinayaa inay ninkeeda gurgiisa u ogolaato qofkoosa raalli ka ahayn amay ninka xoolihiisa bixiya isagoo raalli ka ahayn gabaruu ninkeeda gurgiisa wax kama bixiyo ilaa biidni maahan yay ka bixinin buu nabigu yidhi laa tunsib imra'atu shaya min bayti sawja ilaa biidni yaysan ninkeeda gurgiisa wax ka bixin ilaa iyanka maahan waxaa la yidhi dacaanka ka waran daalika afdal amwaalina weye xoolahayna ka ugu fadliga badan waa asaga tirmidi baa san haboon ku soo saaray waxaa kaloo rasuulku sheegay sala allahu calayh wasalam inanta hadday gurga wax ka bixido ninka oo raalli ka ah inay ayadu ajri leedahay ninku ajri leeyahay khaadimku u ajri leeyahay markii waxa kaloo wax diinta waafaqsan oo laysku og yahay oo dariiq fiican lagu bixiyo ay noqdaan inanta muslimadda ninkeeda faqiirka inay wax ku sadaqaysataa la doonaya zaynabadii oo cabdullahi ibni mascuud qabay waa sii ninkeeda waxaad siido lagu yidhi waa ajru qaraaba wa ajru sadaqa waxaad keenaysaa xariirinta qaraabada iyo sadaqa ajrigii maxaa yeelay ninkaaga iyo ilmahaadu qaraabay ku yihiin waad xariirisay waxna waa sadaqaysatay dumarka markuu nabigu ku yidhi wax sadaqaysta ayay nabiga su-aashaa weydiiday zaynaba iyo gabar kale marka rabbi ha laga boqo oo dad isbaaciya oo diinta islaamka ilaaliya noqda xaqu sawicana ugu socda inanta muslimadda xoolaheeda yay ku tasarufin haddii nin hanto ilaa inuu ogoya maane waa markay safiya tahay marka kalena inay la tashataa fiican laakiin sadaqa inay la baxday xoolihiila bixidaa waa loo ogolya marka la leeyahay ma tasarufi karta xadiidka odhanayana waxaa lagu cambaarayaa markay iyadu ka fogtay cadaaladda iyo wanaagga amay dulmi samaynayso ayaa laga hadlayaa waxaa gabadha muslimaddaa laga cabsi geliyey inay ninkeeda dalaaq weydiisato si xaqa inay ku weydiisanaysa maaha oo ay ka farsalaadaan ayuma imra'atin dalabat min sawjiha adalaaq min gayri ba'si fa xaaraamun calayha raa'ixatu ljanna ayuu yihi sala alla alay wasalam haween kastee ninkeeda dalaaq ka dalbatay wax ku cambaara ayadoon la arkin jannada carabteedu waa ka xaaraan ayuu yihi sala allahu alay wasalam axmed iyo tirmidi baa sanad saxiixa ku qoray waa ka xaaraan jannada carabteeda ayuu yihi sala allahu alay wasalam rabbi ha laga cabsado war allaha laga boqo war allaha laga boqo war diinta ha la ilaaliyo jannadii baa ka xaaraana lagu leeyahay hadday dalbato furiin dan ku cambaartay aan la arkin dan hadday ku cambaarto hadda waxyaalo badan baa ku cambaari kara ninkana hadday haweentiisa adduunka joogtaa ku cayaarto nin khayr leeyahay haweentuna ay haween xuno ka gardaran tahay waxaa difaacaya xuurcaynta waxay ku leedahay yacni hadhibi ninka agtaada martiba ku yahay waa ku soo faaruqayaa waqti dhowra hadal macnihii siyaasiin bay kula hadlaysaa haweenta ninkeeda adeecda waxa lagu amaal marinayo ayuu rasuulku ka warramay sala allahu calayh wasalam waxau yidhi almar'atu idaa sallat kamsaha wa saamat shahraha waxasana darjaha wa adaaca sawjaha faltadkul min ayi abwaabi jannati shaa sala allahu calayh wasalam haweene hadday shanta salaadood dukato oy bisha ramadaanka soonto oy fardigeeda ilaaliso oy ninkeeda wax walba alla raalli ka yahay ku adeecdo jannada alle ha ka gasho albaab alle albaabkay ka doonto ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam abu nucayn ayaa kitaabka xilyo la yidhaha ku qoray duruda xadiidka marka la eego waa xasan waxuu kaloo rasuulku yidhi ayuma imra'atin maatat wa zawjaha canaa raadin dakhalat iljanna haween alla haweentii dhimatay oo ninkeedu raalli ka yahay ninkaa ka dhintana waa ninkuna waa inuu nin mu'mina oo tagaya oo waaciya yahay jaahil qaab daran oo xaaraanta iyo baktiga iyo tumashada raalli uga ahay ma aha waa nin mu'min ah oo raalli uga ahay ayada inay xaggii u kulahay gudatay iyo xagga u ayada rabbi ku leeyahay ilaa ninkaasaa ka wanaag gala amaa ninka shaydaanka ee muusiqada iyo hobolnimada raalli uga ah maya jannada allay gelaysaa xadiidkaa tirmidi baa sanad wanaagsan ku soo saaray rabbi ha laga bogo subxaanahu watacaala islaamta laleeyahay ayadoo laga raalliyahay hadday dhimato jannay geli ayadu waa inay mutaqiyad aheed ninkaasna waa inuu taqi yahay waxa looga raali noqdo dumarka uu yaqaano taasaa la doonaya rasuulka sala allahu calayh wasalam waxuu ragga kala hadlay dumarka wuxuuna yidhi alaa wastawsu binisaa khayra waray dumarka wanaag u dardaarma waray dumarka wanaajiya ha ku xadgudbinina ha dhibinina qofka muuminkaah waxa ma lacnado wax ma duro fuxshi ma sameeyo afxuma kuma hadlo haddana dumarkiina inaad xumaan kula hadashaan kuma sii jirtee rabbi kabadoo is-ilaaliyo diinta ku socda ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam war allaha laga boqo xagga ha la ilaaliyo war nimanka muslimiinta w dumarkaad qabtaan wanaag kula noolaada war dumarka muslimiaadka oo nimanka idin qabo wanaag kula noolaada war diinta ilaahay dad isku garabsada oo xagga ku walaalooba oo wanaagga ka shaqeeya noqda adduun iyo aakhiraba liibaaweyn ayaad la kulmaysaana hadday wanaagga ku dadaashaan mas-uuliya ayaa jirtay sawjka iyo sawjada labaaba labadoodaba mas-uuliyad ayaa saaran laga doonayo inay ka soo baxaan sidau rabbi cadeeye subxaanahu watacaala allah wuxuu qur-aanka ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasa walxijaara war dadka allah iyo aayaadkiisa iyo nabigaba rumeeyo naftiinna iyo ehelkiinna naar ka badbaadiya oo waxaa xaalo looga dhigayo oo lagu sidayaa dhagaxda iyo dadka ay yihiin sidaasuu allah leeya subxaana wa tacaala nafta naar ka badbaadiya dhagaxda iyo dadka xaalo looga dhigayo nin iyo naagba waa laga rabaa inuu qof walba qofka kale naar ka badbaadiyo si gaarana ninka ragga ayaa mas-uuliyadana saaranta macruufka amra munkarka reeba wanaagga ku barbaariyo rabbi ka cabsada subxaanahu watacaala axad walbaa waa inuu ikhlaas la yimaadaa nafsadiisa waa inuu tadxiyo u dhiibaa mutaqiinta iyo dadka ragga mutaqiinta ah iyo dumarka mutaqaadkaa ragga caamiliinta iyo dumarka caamilaadka ragga mujaahidiinta iyo dumarka mujaahidaadka waxaa rabbi u diyaariyey oo jannada dhex yaala oo ah waxaan ilu arkin dhegu maqlin qalbi bani aadan aan ku dhicin qof walbaa waa inuu jariyaa qof walbaana waa inuu ku dadaalaa sidaa darteed dad wanaagga yani ku walaalooba oo isla mushawarooda oo kayrka isugu yeedha oo xumaatada iska reeba oo macruufka isamroo munkarka isreeba iska reeba macruufkana isbara munkarkana iska reeba inay noqdaan baa laga doonaya ragga iyo dumarka war allihiina ka cabsada war mas-uuliyaddan guta rasuulka sala allahu calayh wasalam xadiid wuxuu ku yihi saxiixaynka ku sugan alaa kullukum raacin wa kullu raacin mas-uulun can raciyati war kulligiin ilaaliyayaal baa tiin axad walbana waxa la raaciyey waa la weydiinaya axad walba waxa la raaciyey waa la weydiinaya faalamiiru aladii cala annaasi raacin wa huwa mas-uulun can raciyati ninka amiirka oo dadka hogaamiyihiisa ah waa ilaaliya waana la su-aalayaa waxa la raaciyey ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam warajulu raacin calaa ahli beyti wa huwa mas-uulun canhu rajulku waa ilaaliye ahlu beytkiisau ilaaliye u yahay waana la su-aalayaa waxa la raaciyey waxa la raaciyena waa la su-aalayaa ayuu yidhi sala allahu calayh wasalam waalmar'atu raaciyatun calaa beyti zawjiha calaa beyti bacliha wa waladih beyti sawjiha iyo beyti bacliha waa isla mid haweentuna ninkeeda gurgiisa ilaaliye ka tahay iyo awlaadiisa wa hiya mas-uulatun canhu waana la su-aalayaa addoonkuna maalkiisa yadkiisa u ilaaliya u yahay waana la su-aalayaa war ilaalintaan ayada ah iyo mas-uuliyaddan laysul saaray oo barrita laysweydiinayo oo qof walba lagula xisaabtamayo war rag iyo dumarba sidii looga soo bixi lahay ha loo guntado gabadha muslimaddaa waa inay gurga caamilad ka noqotaa waa inay gurga wanaag uga shaqaydaa waa inay owlaadda wanaag ku barbaarisaa waa inay gurga si wanaagsan uga warhaydaa meel lagu nasto oo laysugu yimaado oo islaamku ku farxaan oo ninkeedu ku raaxayso oo walaadeedu ku sugnaadaan waa inay gurga ka dhigtaa waa inuusan gurgeedu noqon meel qas iyo qaylo iyo barobareen oo ka taagan yahay gurgu waa inuu guri degan yahay usradu waa inay usro khayr la tahay si walba waa inay wanaagga u sameeyaan taasaa laga doonaya inanta muslimadda waa inay ku sifowdaa rabbatulbayt war walaalayaal rabbigiinka cabsada war rag iyo dumarka muslimiinta ilaahinka cabsada war rijaashow diinta ilaaliyo guryihiinna wanaajiya war gabdhahu rabbigiinka cabsado raggiinna ka dambeeyo guryaha wanaag ku dhaqa oo awlaadda wanaag ku koriya oo xaqa sawya ugu dhaqma laydinka warrama waxaad ku socotaan maanteed rasuulka sala allahu calayh wasalam waxau yidhi xadiidka hore bukhaariga muslim baa qoray ina allaha saa'ilun kula raacin cama sarcaa axafiya dalika am dayica xataa yas'ala rajul can ahli beyti allah waa su-aalayaa mid kastoo ilaaliyaa waxu raaciyey mid kastoo raaciyaa waxa uga ilaalin dalbu alla weydiinaya inuu xifiyey iyo inuu laycay in kale ilaa laga weydiiye ninka ahlu beytkiisa gurgiisa haweenkiisa iyo ilmihiisa ilaa laga weydiiyo waa laydin su-aalayaa axad kasta waa la weydiinayaa war dad kastoo intaan su-aashaa la gaarin oo rabbigaa subxaana wa tacaala aan lagu soo horjoogin oo rabbi subxaana wa tacaala uu yahay alla aan waxba halmaamayn kuna dulminin intaadan gaarin waktigaas xisaab u jirto oon camal jirin hadda dadaal oo inta aada mas-uul ka too naftaada iyo ehelkaaga iyo dhaqaalahaagaba dariiq wanaagsanna ku maamul diinta islaamka ha ku dhaq rabbi baa raalli kaa noqonaye rabbina sabantahana waafajiyo xadiidka nasaa-iyo ibnu xibbaan baa sanad wanaagsan kusoo saaray axad walbaa waa mas-uule mas-uuliyadda hala ilaaliyo axad walbaa rabbigii ha tala saaso axad walbaa rabbigii wanaag ha ka dalbo allah ayaa u gargaaraya subxaana wa tacaala khayr fara badan ayuu gaarayaa rabbiga uu wadana waxaan weydiisanaynaa inuu diinta nagu sugo xaqa dadkiisa uu naga dhigo muslimiintana meelay jawaanba u gargaaro xubbiga adduunyada iyo kahashada geeridana allaha naga bixiyo dad mujaahidiina oo iimaan iyo sabar lagu qurxiyo allaha naga dhigo sugnaansho iyo geesinimo rabbi hana siiyo akhlaaqda wanaagsan